halkan waxaa inoogu dhammaaday martida madasha ayaa inoogu dhammaaday oo socday haddana waxaa inoo soo gelaya barnaamijka ah qubanaha madasha sixty haddaba maanta caawa halkan waxaa inoogu diyaaraa musharax shucayb jaamac aadan oo u sharaxan madaxweynaha galguduud iyo mudug oo isagu ka tegay waddankan aynu joogno oo maraykanka ah khaasatan seattle washington haddaba shucayb wuxuu isu sharaxay inuu noqdo madaxweynaha galguduud iyo mudug musharax kusoo dhawow madasha sixty
waan dhowahay ayaasi ducaale maasha allah
okay shacayb su-aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinanaa waxay tahay maxayd ka dambeeyey imaad isu sharaxdid imaad isu sharaxdid madaxweynaha galguduud iyo mudug
bismillaah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أردوان سلام يا مدشة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إمام جارهان ماملكا iyo sida walaal su-aashan haddaan usoo noqdo waxa ka dambeeyey waxa weeye dee waan u dhashay horta marka koowaad mudug iyo galgadood ee maamulka loo dhashayo deegaamadaas ayaan u dhasho mudug baan u dhasho kasoo jeedaa xaq baana u leeyahay inaan noqdo muwaadin musharaxa ama xilka qabto ama xilka raadsado marka waxaa igu dhaliyey dee dhalashada deegaankaan kasoo jeedo maamulka loo sameynayo marka marka ugu horeysa yahay musharax waxaan ku weydiiyey adigu waxaad kasoo jeedaa puntland weliba qeybta dhinaca nooradka ee mudug madaxweynaha ama dadka puntlandna ma rabaan inay raacaan shaqada aad hadda u sharaxan tahay oo ah madaxweynenimada mudug iyo galguduud marka taageero intee un leeg ayaad u malaynaysaa baad helaysaa haddii aada isu sharaxdid madaxweynaha
horta aan marka ugu horta kuu saxo su-aashaada weydiisay waqooyiga gaalkacyo oo kolkii hore ahaan jiday puntland laakiin hadda kusoo biirtay inay kamid noqoto mudug iyo galguduud maamulka laga sameynayo horta kuma xirna kumana salaysna qabitaanka mas-uuliyiinta reer puntland ama shaksiyaad xiriir la leh maamulka garowe ee puntland maxaa yeelay dee gobolka mudug waa laba qaybood waa afar degmo iyo gaalkacyo dee afarta degmo waa la kala degaa dadka kala dega baana baana kamid ahay specially waqooyiga gaalkacyo ee labada degmo ee dankii puntland ahaan jiray waagii hore waa duldabad iyo maxaan ku dhahaa jiriban marka labadaa degmo degmo kamidaa horta kasoo jeeda anigu dadka deegaanka galbada deganna dhammaantood waxay ku midaysan yihiin intooda badan waa laga yaabaa dad raacsan maamulkii hore puntland inuu jiro marka badanka ummadda ama majoritiga ummadda ee degmada galdadood iyo gaalkacyo oo waqooyigeeda ah waxaanu isku waafaqsanahay inaan kamid noqono maamulka la dhisayo ee mudug iyo galguduuda marka taageeradeedu taasay la xiriirtaa laakiin kuma xirna rabitaanka maamulka garowe ka jira ilahaydin waayahay musharax weli ma la doortay baarlamaankii mise weli waa laalan yahay waa la isku hasaystaa
maya wax la doortay ma jiraan iyo waxa maaragtay la keenay limaada waxaa keenay sababtuna tahay haddee maamulka la dhisaya mudug iyo galguduud baa la yidhi maamulka mudug iyo galguduudna shacabka mudug iyo galguduudi marka hore ugu horeysa ayagaa le inay maamulka dhisaan ayagaa le inay dadka keensadaan ayagaa le in arrintooda ay u fara banaanaadaan laakiin waxaad moodaa weli gacmo gacmayn badan iyo faragelin badan baa ku socota oo ka imaanaysa dhanka dawladda marka cid hadda la isku waafaqsan yahay oo la sameeyey ma jirto ilaa hadda yooman haada intaan ka warqabo wayahay waxaa kaa horreysay musharaxiin aada u fara badan oo adiga kaa horreeyey oo isu sharaxay madaxweynenimada maxaad kaga duwan tahay ragga iyagu kaa horreeyey oo isu sharaxay madaxweynenimada
waa su-aal aada u fiican yaasinow kolley de haddii meel mastab ama sidaan oo kale maqaar siyaasadeed lasu sharaxo dee dadku wax sharaxayaa oo meesha tegayaa in badan shay horta ka wada midaysan yihiin baa jira laakiin waa laga yaabaa qaabka wax loo maamulayo in lagu kala ra'yi duwan yahay oo ninba uu si u arko maamulka hadduu qaban lahaa inuu u maamulo marka waxyaabaha aan kaga duwanay anigu aan dhihi karaa kolley aan haystaahi waxa weeye de anigu waxaan kasoo jeedaa marka koowaad horta deegaanka waxaana ogahay oo aan aan dareensanahay dhibaatada mudug iyo galgaduud haysatay intii burburku dhacay hadday noqoto xaggii nolosha hadday noqoto xaggii amniga hadday noqoto xaggii xiriirka dadka relationki dadka bulshada midug iyo galguduud ku nool xiriirkooda inta uu leeyahay marka kulle waxaan qabaa inaan waxyaabo badan kaga duwanahay laakiin midaan ka wadamadaysanahay waxa weeye in wax dhismaan ummadana maamul yeelato hogaan yeelato si ay ugu tilaabsato higsiga tuwani sibisteenka marka waa laga yaabaa waxyaabo kolley aan kaga duwanay inay jiraan waxaana soo gudbin doonaa marka ay waktigeedu la gaaro ee loo baado haddii ilaha idin
wayahay dadka gadaal ka soo galay waxaanu waraysan doonaa musharaxa amiir shucayb jaamac aadan oo isagu u sharaxan madaxweynaha galguduud iyo mudug waa qubanaha madasha sixty haddaba haddii ay ku dhaafto waxaad kala socon kartaa w w sadal news dot com w w all galgala news dot com w w parliament news dot com iyo cod fiican oo aad ka dhegaysan kartaan soomaaliya iyo weliba norad america waa capital one radio oo isagu ku caan baxay had iyo jeer inuu soo daayo waxyaalaha ka dhaca soomaaliya haddaba la socda shucayb waxaa ku dhacay sidaan ognahay hadda waxaad joogtaa magaalada kenya weliba nairobi ayaad joogtaa ayaamahan sabtidii dhaweto waxaa dhacay in lagu soo dhaweeyey laguna soo dhaweeyey inaad ka mid noqotid musharaxiinta aad ka mid noqotid dadyoog badani ay isugu yimaadeen halka ra'yiga yaa kugu dhaliyey inaad isu sharaxdid madaxweynaha
waa su-aal aada u fiican yaasinow horta marka koowaad ilaah baa mahadle marka labaad arrintan horta waxaa igu dhaliyey oo keenay ummadda iyo dadka deegaanka kasoo jeeda mudug kasoo jeeda ee aan isku deegaanka iyo isku dalka iyo isku dadka nahay marka labaadna waxaa igu dhaliyey oo igu keenay haddee maadaama siyaasaddan aan muddo badan kusoo jiray aan ogahay xaaladda soomaaliya aan ogahay baahida loo qabo qof anoo kalaahi inuu meeshaas oo kale marxaladda maanta la jooga inuu ummadda maaragtay ka gudbiyo ayaa waxay igu dhalisay nafsiyan xataa inaan ka mid noqdo oo aan tago meeshaas oo aan noqdo dadka hogaanka ku qabanaya maamulka mudug iyo galguduud marka deegaan ahaana waa igu dhalisay iyo dadkaan kasoo jeeday oo waa igu doorayeen maadaama aan ay dad ay ii yaqaanaan inaan ahay qof jecel ummadda soomaaliyeed ee horumarkeeda iyo midnimadeeda iyo walaaltinimadeeda iyo isdhexgalkeeda inay ku wada noolaadaan iyadoo uu yahay manaha halkudhiga aan haysanahay aniga iyo taageerayaasha iyaduba ah dad iyo dal iyo dowladnimo mid ah inaanu raadino taasaa igu dhalisay taasaana hadda ku socdaa waana rajeynaya insha allahu inaan aan gaaro amnigaas aan maaragtay keenay iyo istaraatiyadda aan ku socdo ee qiimaha badan wayahay musharax weli ma aadan soo gudbin waxyaalaha aad kaga duwan tahay madaxweynayaasha kale oo aad rabtid inaad u qabatid galguduud iyo mudug haddii ilahay haddii aad noqotid madaxweynaha bal ma la wadaagi kartaa dadka hadda ku dhegaysanaya iyo dadka ku dhegaysan doonaba laba qodob aad leedahay waxaan ahay musharax waxaana rabaa imaan qabto ugu horeyn ka iyo ka ama aan bedelo waxyaalaha
ah maasha allah waa su-aal aad u qiimo badan insha allahu waan soo gudbin qaar kamida sida hal iyo labo haddii lahaydno horta waxaan aan kaga duwanahay oo kow horta ah waxa weeye inaan walaaleeyo mideeyo isu keeno kana saaro darbigii la dhex dhigay saddex iyo labaatankii sano ee qabyaaladaysnaa ama siyaasadaysnaa deegaamada mudug iyo galguduud anigu maantay amiir shucayb ahaan anoo kasoo jeeda waqooyiga gaalkacyo ama gobolka mudug kasoo jeeda waxaan maanta ku socdaa oon ku kaambayn garaynaya anoo muduga oo muduga oo aan ku salaysnayn qabiil oo aan ku salaysnayn deegaan oo aan ku salaysnayn urur iyo xisbi gooniga midnana noocu doona ha noqdo noo maarowa den taa horta waan ku socdaa oo waa hadafkaydu kaa weeyey koowaad aan rabaa inaan ummadda aan u sheegi karaahi midda labaadna waxa weeye waxa ay ummadda u baahan tahay oo uga horeysaay waxa weeye waa nabad weeye inay hesho oo nabad ay hesho oo dadku ay nabad helaan midda labaadna waxa weeye ummadda inay hesho is-aamin inay is-aaminto mudug iyo galguduud degan oo ah reerihii soomaaliya dhibka ugu badan oo ka dhacay marka reer mudug iyo reer galguduud waxaan maanta u sheegi karaa oo madaha kale kaga duwanaan karaa anigu waxaan rabaa inaan ayaga u adeegaan raba maaha inaan ayaga ka adeegto maaha inaan ayaga usoo shaqay sida ayagaan raba inaan u shaqeeyo aan waktigayga iyo aqoontayda iyo maaragtay noloshayda inta ka hadhay wixii aanu qaban karo aan qabto aana la wadaago kooda dhibka dhib dhibkau haysto maxaa yeelay anigu waxaan ogahay soomaaliya intii ay soo jirtay ama maamul ay soo jireen dadku in badan waxyaabaha ay ku dhawaaqaan waxaa kamid ah inay dhahaan cadaalad baan raadinaya sinaan baan raadinaya horumar baan raadinaya qof walbo dadkaas kamidana markuu meesha tago ayuu dadka inta badan usoo shaqo tagaayo dadka uma shaqeeyo marka anigu waxaan rabaa inaan dadka ushaqeeyo hadafkeyduna waxa weeye waa saddex eray weeye dad dal iyo dowladnimo mid ah ayaanu doonaynaa inaan helo kaasaana rabaa inaan ku hago midug iyo galgudub ay ummadaha kalena lagu daydaan waxa halka aan ka keenay iyo walaaltinimada iyo isdhexgalka iyo xiriirka wanaagsan iyadoo aanu burburinay dardigii qabyaaladaysnaa ama dardigii siyaasadaysnaa ee deegaamadaas dilooday muddo badan soomaaliya o dhanna wada diloodiba masaas asir ilaa raasildoomi marka waxaan jabinaynaa dardigii qabyaalada iyo ummadda lagu kala qobqobayo qabiilka iyo caadifada iyo maaragtay danaha gaarka iyo midkii siyaasadaysnaa oo dadka la rabay inta lagu gaaro lagu gaaro dantooda qofku dantiisa ku gaaro waxa dhowdi markaa dantiisa ka qabtay marka anigu midda caamkaabaan kaga duwanahay oo aan raadinaya ma raadinaya mid shaftinimo oo amiir shacayb haddii lahayd
okay musharax shucayb waxaanu ognahay odayaal kasoo jeeda adigu meesha hadda kasoo jeedid oo ah waqooyiga mudug in lagu xukumay shan iyo toban sano qaar toddoba sano qaar xabsi daayid adiga laftigaagu marka aad soo sharaxdid madaxweyne haddii aad ku noqotid meeshii aad ka soo jeeday ee ahayd puntland imsaad umalanaysaa ayaa lagu xukumi doonaa
horta yasino arrintaas waxaan umaleynayna inaan kasoo gudubnay aana aragnayna fibrad inaanu aragnay muddadii waxaas lagu dhawaaqayay maxaa yeelay wuxuu hadday caakishad ku salaysan yihiin ma raagaan mana shaqeeyaan marka dadkaas maxkamadaha lagu dhawaaqay waxaanu ogeyn inay laabteen ilaa garoowa ay tageen maantana ay cadaadaba joogaan qaar kamid a dib ugu soo laabteen cadaado marka cid xadkana ma jirto cid toogatana ma jirto cid xanidka ma jirto marka wax iska caadifaysan oo iska garoowe iyo gaalkacyo yaala iyo boosaaso weeye wax iska caadifadaysan intay shaqayn karaan waynu garanaynaa oga waayela waa wada indho marka dadku qabiil ahaan weli dadku maaragtay ma helin dowlad adag ma helin iyo maamul adag marka waxa ka jira puntland waa wax qabiil dadka dadkuna waxay isugu yimaadeen qaab qabiila marka qof qaab maaragtay qabiiloo loo eryoon karaa ma jiro waxay waynu soo aragnay wixii qabiilka aha tabartiisa intuu leegyahay saddex iyo labaatanka sana aan ugu filan marka waxaan dhihi karaahay wax hadda aniga laygu xukumayahay maba maba garanayaba maxaa yeelay hadda kuwii horeba haddii ay shaqayn weyday midda aniga hadda laygu xukumaayo wax weyn ma aha waana jeclahay socdaalkayga hadda safarka aan ku socdo gudaha inaan tago inaan gaalkacyo iyo dhulka deegaanka anigu aan kasoo jeeda aan tago marka waxaan ku daynayaa hadal wuxuu ahaa iska caatifadeysane hadal ku salaysan xaqiiqda ma ahayn laakiin musharax amir shacayb madaxweynihii dowladda federaalka siday odayaashu sheegeen waa ka gaabsaday odayaashiina ma arag ra-iisul wasaaruhu sidoo kale u n t waa ka hadashay dhinaca waqooyi puntland waa ka hadashay madaxweyne ayay leedahay baarlamaan ayay leedahay iyo dadweynaha inta badan maxaa markaa dhaliyey in ay yimaadaan odayaasha caynkaasa intaan lagu xukumo adiguna aad isu sharaxdid madaxweyne ku-xigeen
aada iyo aad su-aasha waa mid muhiima runtii waana midda dadka madaxiisa ka duuxaysa aan jeclahayn inaan dadka aan ka shaafiyo horta waa marka koowaad rabitaanka ama dhismaha mudug iyo galgudug kuma salaysna lamana siyaasadayn karo arrinta keentay inta madaxweynuhu yimaado uusan la kulmin ergadii ka timi waqooyi gaalkacyana waxaan dhihi karaa waa mid siyaasadeysan ee mid xaqiiqda ku salaysnayd ma ahan limaada mudug iyo galgudug madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay kaga dhawaaqay cadaado mudug iyo galguduudna mudugna waa la yaqaana waa gobolkii mudug oo afarta degmo iyo gaalkacyo ah shan degmo ah galguduudna waa la yaqaana waa lix degmo weye oo ay caasimada waahayd dhuusamareed marka dhulku sidaas istaraatiid ahaan magacii u wada wataa marka mudug oo muduga haddii ku dhawaaqay iyo galguduud madaxweynihii hadda meel kale oo wax laga raadiyo ama meel kaleoo wax laga filayaa midna ma jirto midda aan ku nimid oo odayaasha ku yimaadeenna waa mudug iyo galguduud maadaama mudug la yihin hadda dadkii reer mudug inay yimaadaan xaq bay u leeyihin waa marka koowaad in marka madaxweynuhu uusan la kulmin waxaan dhihi karaa arrin waxay ahayd siyaasadaysan oo dad goyniya loogu dareynayay midda labaad adoo raaliya haddaad ii ogolaasid ra-iisul wasaaruhu hadda u dambeeye uu tegayay wuu la kulmay waqooyigii gaalkacyo wuu la kulmay degmadii galdogo dadkii asal ahaan kasoo jeeday ayuu la kulmay reer ahaan ah dadkii kale ee waqooyigii gaalkacyo kasoo jeeday ama jiriiba kasoo jeedana wuu la kulmay oo waan ka wahayaa oo halkan anoo nairobi jooga ayuuba dhacay kulanku way taagtay wasiirka arrimaha gudaha oo kale ergadii waqooyiga gaalkacyo dad kamida way kulmeen marka kulanku waa in in la diilaa macnaheedu maahan waqooyiga gaalkacyo kama mid ahan ergada imaanaysa mudug iyo galguduud asalka dadka waxa weeye mudug waa mudug galguduudna waa gudguud shirkuna sidaasuu ku furan yahay sidaasuuna ku soconaya ilaa haddana meel nalaku yiri galguduud baa keligeed wax loo dhisayaa ma anaan maqal ilaa hadeerna waxaana waa wax dastuuriya yaasiinow waa wax dastuuriya dastuurigana waa xuquuq ay dadku leeyihiin cid ka qaadi kardhaa ma jiro dawlad baan ka qaadi karin international community baan ka qaadi karin maamul garowa joogaan ka qaadi karin mid kaloo magac kala sheegta marka arrimo la siyaasideeyey arrintani laguma dabdabi karo xagal geer baa la yiri wax dinta la geliya waa ka weyn waayahay waayahay dadweynihiinan sharafta leh ee gadaal ka soo galay waxaanu waraysanaynaa musharaxa amiir shucayb jaamac aadan oo ah musharaxa madaxweyne ee u taagan galguduud iyo mudug waxa weeye waa qubanaha madasha sigisti waxaad kala xidhiiri kartaan dadka uu dhaafay waxa weeye waa w w sadaal news com w w olgalgala news com w w borome news com iyo radio capital one iyo w w ceegaag com iyo w w kalshaale online com intaaba haddii ay din aad eebe raalli ka noqdo berrito ayaad ka dhagaysan doontaan warka halkan ka baxa si toos ah haddaba su-aasha aan ku weydiinayaa musharaxa waxay tahay waad og tahay inta ay soo jiitamaysay in loo sameeyaa baarlamaan ilaa haddana looma samayn hadda koox baa baxaysa qabiil gooniyaa baxaya maxay tahay dhibka ugu weyn ee meesha ka jira in loo doorto baarlamaanka lasoo xulo
maasha allah aad baad umahadsanta yaasino waxa weye waxaan dhihi karaa arrintaasi ku salaysanta laba qodob weeye qodobka koowaad waxa weeye weli waxaan la fahmin oo aan aad moodaa weli inaan aancanaha laysla fahmin war horta maamulka laga siiyaa mudug iyo galguduud yaa xaqu leh inay dhibtaan yaa leh inay arrintan ayagu gacanteeda ay hogaamiyaan midda keliya khaladkaa oo dhibaatada ka jidhaa waa midaa weye arrintaasna maaha midna maanta ka dhalatay cadaada ka dhalatay systemka qariban iyo arrintan la siyaasadaynayo waxay kasoo dalaadatay jubbaland kasoo dalaadatay waadiga jubbaland waxay gaartay faragelintii lagu suudiyey dadka deegaanadaa deganay jubbaland inay maamulkooda dhistaan oo ayagu la yimaadaan dastuuriyanna dastuurku wuxuu sheegayahay ma sheegayo in maamulkii la dhisaya in dusha wax looga keeno oo dawladda soomaaliya madaxdeeda ay dusha wax uga keentay waxaa ku qoran dastuurka waxa wax la dhisayo dadkaa leh rabitaanka dadkaa leh waxay dhisanayaan ayagaa leh dawladdu waxay ku leedahay door cayiman oo dastuuriga uu siiyey oo ay siisay sharciyadda wadanka lagu wada joogo maanta laba boqol shan iyo toddobaatanka baarlamaanka ay joogaan marka waxaa keentay sababta koowaad horta waa taasa waxaa ku jirta faragelin si dadban oo khaldan oo dhibaatooyinka ka dhasha aynu garan karna jubbaland iyo koonfur galbeed inay maanta haddana ay taagan tahay cadaado inay taalo midda labaadna waxa weeye rabitaan shaksinimo dad shaksiyaada oo raba rabitaan leh inay meesha ka samaysaan wax iyagu ay leeyihiin oo runtii aan dhihi kara arrintaasi ko waxaa ka ah maamulka soomaaliya ee mas-uuliyiinta soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynuhu uga horeeyo iyo xukuumaddiisa uga horreeyaan ayaa keentay in ummadda intaa maanta kusoo gaartay inaysan weli waxba dhisan sidaas example kale waxaan kuu sheegi karaa maamuladii la dhisay jubbaland iyo koonfur galbeed mid walba waa qadyo abtunaan waa qalbo waa qadya ayagoo ayagoo weliba madaxweyneyaal leh ayaa qaarkood waxaysan lahayn baarlamaan qaar waxaysan lahayn xukuumad marka waa faragelin ka imaanaysa dawladda soomaaliya khaasatan madaxtooyada muqdisho waayahay musharax amiir shacayb su-aasha aan ku weydiin koono dadweyne badan oo iyagu ama musharaxiin badan oo adiga ka horeysay qaar waxay yidhahdaan etoobiya ayaana wadata qaar waxay yidhahdaan madaxweynaha federaalka ayaa laftiisana wata adiga laftigaaga ma orororan karaa madasha sigiste ayaa wadata laakiin aanay kula yara kabtame yaa adiga ku riixaya
waxaan ku daynayaa sida aad sheegtay madasha sigisiga ee soomaali weyn oo dhan ay isugu timid min lowyacdo ilaa raskadoobi kuwaas ayaa ah taageerayaashayda noomaaran wad kale anigu aan ku tirsanahay marka ay kasoo tagto allah subxaanahu watacaala laana kelmadda aan ku socdaa waxay tahay dad iyo dan iyo dowladnimo mid ah sidii aan ku heli lahayn
waayahay shacayb waad og tahay soomaaliya kama madna qabiil kama madna waxa weeye adiguna waxaad kasoo jeedaa dhinaca waqooyi ee mudug xildhibaan intee in la eg ayaad u malaynaysaa baa la siin karaa haddii xildhibaanadaas ilaa laba ilaa saddex laga siiyo saddexdaasi ma kugu filaan koraan oo ma noqon kartaa madaxweyne ila waad og tahay soomaaliya waxay ku xidhan tahay waa qabiil bay ku bees garaysan tahay
su-aasha aada iyo aad waa su-aal aada u muhiima horta aan aan ku soxo haddii mudug iyo galguduud wax loo qaynimayo kama duwana maamuladii la dhisay ee jubbaland iyo koonfur galbeed mid walbana waxay lahayd xildhibaano ilaa toddobaatan dhow toddobaatan xildhibaan ku dhow sida wax lagu qaybsanayaana kolley ama wax kusoo dhismayaana intaan ka ogahay dee mudugna waa mudug oo waa la yaqaano deegaan bay leedahay dad baa wada dega galgaduudna waa galgaduudo dad baa wada dega marka saddex iyo laba iyo afar ma filayna waxaan filaynaa wa aada uga tara badan ama toban jibaar ah ama kasii badan inay mudugayso annagoo mudugana aan qaybsano marka anigu waxaan ku xisaabtamaya xataa ma ah xildhibaanada galgadoog iyo jirriyama ka imaanaya kuwa waxaan ku xisaabtamaya ceelbuur ka imaanaya insha allah
marka cambaign garan intee la eg ayaad goormaad wadanka gudihiisa hadda waxaan ognahay inaad joogtid nairobi goormaad aadaysaa wadankii oo aad ka cambaign garanaysaa haddii aan weli xildhibaanaba la dooran oo weli qabiilba mar ka baxayo intee la eg bay qaadanaysaa in madaxweyne lagu doorto imisaa jijoogi kartaa ama la cambaign garan karaa waxaan ognahay madaxweyneyaal kaa horreeya oo isu sharxay inay durtaba ay iska daayeen madaxweynihii markay arkeen dhibka ka jira iyo isriixriixa ka jira imaan loo dulqaadan karayn in la sugo in laga noqdo madaxweyne meesha
horta wax walba waxaa ka horeeya sheyga waxaa la rabaa marka aad raadinaysid inaad leedahay qaaciida leedahay hal deegan aad leedahay horta meesha anigu markaan tegayo oo ma tegayo inaan inta hadeer tago madaxweyne noqdo xildhibaano waxa weeye waa inaan raadiyaa qaabkii xildhibaanadu ku imaan lahay iyo qaabkii hogaankayga uu ku imaan lahaa taasoo ah marka hore inay dadka ummaddu ay waxa ay leedahay ay ku heshiiso ay wax heshiis ku wada noqoto inay wax wada dhisato heshiis ku noqoto dhan walbaba marka taasaa ka horeysa horta xildhibaano in la helo iyo in hogaan la helo marka taasaan horta raadinaynaa weli waxaa inoo socdaa barnaamijkeenii oo la magac baxay gumanaha madesha sixty haddaba maanta waxaanu ku wareysan doonaa musharaxa amiin shucayb taamac aadan oo ah musharax u taagan jagada madaxweynaha ee galguduud iyo mudug haddaba haddii ay ku dhaaftay waxaad kala xidhiiri kartaa w w sacdaal news dot com w w borome news dot com iyo w w cegaag dot com iyo w w kalshaale online dot com iyo oolgalgala dot com iyo capital one radio iyo isaga radio cusub oo kasoo gala oo la yidhaahdo radio khatum oo isaga kasoo gala dhammaan soomaaliya oo dhan laga dhegaysto intaaba waa kala xidhiiri kartaa haddii ay ku dhaaftay musharax kusoo dhawow mar labaad barnaamijka qubanaha madesha sixty su-aasha su-aasha aan kuweydiin doonaa waxay tahay hadda soomaaliya dhibaatada ka jirta waxa weeye waa dowlad goboleed meel kasta ahaatee sida puntland somaliland khatumo jubbaland waxay dhib ku haysaa dowladda federaalka ah oo had iyo jeer aanay qaadan sharciyadeeda sida dhibka ugu weyn uu ka jiro waxa weeye hadda qaxootiga soomaaliyeed ee soo gelaya meelo sida somaliland oo kale waa laga celiyey hadda jubbaland oo kale waxaa laysku haystaa sharciyadii sidee wax looga qaban karaa sidee madaxweynaha iyo sharciyada u dhegaysan kartaa ma umalaynaysaa laftigeeda goboladan la wada samaynayo oo istiidyada wada ah inay dhib ku tahay inay soomaaliya noqoto dowlad taagan oo iskeed u taagan
aada iyo aad waa su-aal aada u muhiima horta waxa weye waxaan rabnaa inaanu fahamno dhibaatada ka jirta ama maamulada lasoo dhisay ha noqdeen ama kuwa hadda la dhisayo ha noqdeen dhibka ugu weyn oo ka jira waxa weeye wixii sharciyadda ahayd ee dadku ku heshiiyey in la fuliyo ayaa waxaa laga horumarinayaa damaca siyaasadeed iyo rabitaanka qof ahaaneed laga horumarinaya marka waxaa isku dhacaya wixii sharciyadda ahayd oo in la in la fuliyo la ahayd oo laisla dhaasay labada boqol shan iyo todobaatanku ay ku joogaan maanta xamar ku joogaan madaxweynuhuna uu ku dhisan yahay xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdirashiid ayaa waxaa laga horumarinaya oo la rabaa in la dhexgeliyo si qaldanna loo dhexgeliyo rabitaanka qofnimo marka labadaasaa isku dhacaysa markay isku dhacaana waxa ka imaanaya waa waxaa maanta taagan oo jubbaland ka taagan oo koonfur galbeed ka taagan oo cagaare ka taagan oo maaragtay meel walba oo maamul laga dhisiyan ka taagan haddii marka hore la qeexi lahaa oo danta caamka iyo ummadda waxa ay isla ogolaatay la fulin lahaa laga horumarin lahaa midda khaaska wax walba si caadiga ku imaan lahayn laakiin inta midda khaaska laga horumarinaya midda caamka oo sharciyada lagu tumanayo lawaana ogeyn puntland markii madaxweyne uu tegay xasan sheekh maxamuud iyo iyo iyo iyo madaxweyne maxaan ku dhaha cabdiweli gaas wixii ay isla soo saareen low aysanba sharci ahaynba aan sharci lagu sheegi karin haddana waxaa keenay rabitaankoodii labadooda shakti ahaan iyo wixii dadkii sharciyadeeda iyo dastuurkii federalisimki dadku lahaa iyo nidaamkii ayay ka hormarayeen marka waa laysku dhacaya marba marka in laysku dhaco waxaa keenaysa sharciyadii baa la hareer maraya iyo wixii dadku ay ku heshiiyeen waayahay musharax amir shucayb ayaan dhaweyto waa dhaweyd waad la socotay qaxooti soomaaliyeed oo kasoo cararay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay yeman ayaa waxay yimaadeen somaliland iyagoo markaa u yimi inay tahay dal soomaaliyeed iyo dalkoodii hooyo dad ayaa la celiyey ethoobiyan ayaa la sii daayey dad caraba ayaa la sii daayey dadkii koonfur ka yimi oo markaa u arkayay inay tahay meel soomaaliyeedna waxa lagu celiyey oo weliba badan hooyooyin iyo ciyaalla waxa lagu celiyey markabkii ay intaasoo maalmood ku soo socdeen iyo dhibaatadii ay kasoo mareen dagaalkii sokeeye ayaa dib loogu celiyey sidaad tifiyada aad ka daawatay hooyooyin bay ahaayeen tacbaarsan hadday aad noqotid madaxweynaha markaa halkaasa arrimahaasoo kale maxaad ka qaban doontaa
waa waa su-aal aada muhiima horta arrintaas runtii arrin arrin waxay ahayd aada iyo aada murugo leh in xadan leena baan ahayd waana joogay nairobi baan joogay qaarkeed markay dhacaysay dadkii dadweynaha lagu celiyey runtii aan waxaan rabaa inaan ummadda u sheego dee soomaali horta soomaali baa le dadkuna waa soomaali mid kastoo ay joogaan ilaa rafcasar ilaa raaskambooni ilaa lawya caddo ilaa iyo raaskambooni waa dad soomaaliyeed dalkana waa dal soomaaliyeed marka arrintaas naftigeeda sidii ay maaragtay ula tacaamuleen dadkii ay xuduudahooda kasoo degeen sida somaliland oo kale waanu ogey arrinka dhexdiisi baaba ku kala qaybsamay dadii ummadii halkaa degeneed baa maarata ku kala qaybsantay marka waxaan dhihi karaa waa dhibaatooyinka soomaaliya haysata waxaan keenaya in siday tahay dhibkaas loo xaliyo waxaad moodaa mar kastaba waxaa laga horumarinaya oo lagu mashquulsan yahay rabitaan qofeed iyo rabitaan shaqsinimo marka anigu haddii ilaahay aan maanta meeshay joogaan aan joogi lahaa waxa weeye meeshay joogaan baan ugu tegi lahaa wax kastoo aan u heli karo ama wax kastoo aan ka heli karo dawladaha xiriirka aan la leenahay ayaan arrintaas waxa weeye muhiimadeeda koowaad waxaan saari lahaa sidii dadkaasi u badbaadi lahaayeen dalkoodina nabad ugu soo noqon lahaayeen markay usoo noqdaanna inta ay noloshooda la qabsanayaan ayaan waxa weeye sidii gacan lagu siin lahaa loo saakulayn lahaa la-ana dadkaasi waa dad ka dhisan waa waayeel waa caruur waa odayaal waa dumar waa dadka mudan waa dadka masabka la hayo dadkii lahaa weeye marka waa dadka u baahan in loo adeego ee maahan in laga adeego marka weli waxaad moodaa weli in dadkii laga adeeganayo dadkii aan loo adeegan haddiise aan maanta joogi lahaa meesha ay joogaan mas-uuliyiinta qaarkood maanta waxa weeye waayahay shucayb inagoo gabagabadii waayahay musharax shacayb inagoo soo gaanay gebagabadii gobolka sanaag iyo gobolka sool had iyo jeer waxay u dagaalamaan inay soomaaliya noqoto mid had iyo jeer waxaa iyadu aada uga gaabisa soomaalida inta kale oo mooda markaa in ay iyaga aanay ka mid ahayn had iyo jeerna dadka iyadu ku nool hargeysa iyo burco gacanta saarta ama shir ha la yeelato turka ha kula yeelatee ama muqdisho ha kula yeelatee dadka gobolada kasoo jooda sool iyo sanaag had iyo jeerna ku dagaalamaya kuna dagaalami jiray midnimada soomaaliya musharax ahaan sidee ha dhowto aada u yeelanaysaan xiriir fiican oo idinka dhexeeya oo soo jiida midnimada soomaaliya
waa su-aal aada u qiimo badan iyaduna loo baahan yahay horta dalka dadka deegaanka sool iyo sanaa kasoo jeeda waa dad soomaaliyeed waana dal soomaaliyeed asal ahaana waa dadkii soomaaliya waktigii gumaysiga naftoodii iyo maalkoodii u huray ay marwooyin badan ay ku gablameen iyagoo difaacaya soomaaliya midnimadeeda iyo ciideeda iyo diinteeda waxa weye marka anigu anoon hadda maamul ahayn ayaa waxaan ula tacaamulaa sidii inay yihiin maamul inay yihiin sool oo ah maakir iyo sanaag oo ah khaatoma deegaanadeeda labadaa maamul anoo hadda waxba hayn baan ula tacaamulaa inay maamul yihiin haddaan maamul qabtona waxaan ula tacaamulayaa sida inay maamul yihiin soomaaliyeed xiriir fiican baana na dhex mari doona waana waxaan rasinaya xuquuqda ay leeyihiin cidna inaysan u dabaystaagi doonin laana waxay leeyihiin xuquuq federalismka uu siiyey ama nidaamka maanta soomaaliya ku dhisan yahay oo ah laba gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan state inay noqon karaan maamul goboleed inay noqon karaan marka waxaan qabaa anoon waxayn baan baan baan waxaan ula dhaqmaa sidii inay yihiin maamul kaatumo iyo maakir markaan maamul qabtana waxaan u dhaqmayaa sidaasi kasii dhow maxaa yeelay deegaana iyo daahaana waa haddii dadka isku abtirsado waan kasoo jeedaa deegaana iyo dagaal ahaana dhulkaan kasoo jeedo mudugii waa ku dhow yahay xiriir baana xagga naga dhexeeya marka horena waa nooga dhexeeyey haddana waa naga dhexeyn doonaa midkii hore mid kasii fiican haddii lahayd waayahay musharax shacayb adigu waxaanu ku weydiinaynaa su-aashii in ugu dambeysay inagoo gabagaba ku jirna madasha sixty aada iyo aad ayay kugu hambalyeynaysaa sida fiican aada doorashada u gashay waana ku garab taagan yihiin dadyo badan oo iyagu north america ayaa aada ugu farxay markaad noqotay musharax nairobi ayaanu ogeyn sidii lagaaga soo dhaweeyey oo loogu farxay inaad noqotid madaxweynaha u taagan jagada iyagoo markaa rajaynaya inaad xallin doontid dhibaatada ka jirta goboladaas ugu dambeyntii maxaa dadka ku dhegaysanaya iyo ku dhegaysan doona aada usoo jeegaysaa kelmadii ugu dambeysay
maasha allah waxaan usoo jeedinayaa soomaali dhammaanteed horta waxaan usoo jeedinayaa soomaali dhammaanteed horta inay iscafiso wixii dhacay saddex iyo labaatankana waa dhaceen hadday xumayd iyo hadday wanaagsanaydba qola ka badbaaday ama qola dhihi kadhay ama deegaan dhihi karay annagu dhibkaas wax kuma anaan lahayn waa nala hidayana ma jira waa lasu wada dhibaataynayo hala kala bato ama hala kala yaraado waxa marka la soomaaliya horta carfiis guud hala soobiyo oo hala iscafiyo khudul caf waamur bilcurf waclam can iljaahiliin ba ilaahay yidhi in la iscafiyo ayaa ilaahay ina faray kaasaana khayr badan midda labaad waxaan soomaalida usoo jeedinaya khaasatan maamulada mudug iyo galguduud waxaan dhahayaa maamulada mudug iyo galguduud sidaan u ogahay mawdkaygu inuu idilayo ayaa waxaan u aaminsanahay in maamulka mudug oo muduga iyo galguduud oo galguduuda inay dhismi doonaan waa laga yaabaa inay wakti qaadato waa laga yaabaa inay xogaa ay waraaqdo laanna maamuladii la madaxaaba talooyin bay dhismayeen jubbaland saddex sana ku dhaweyd koonfur galbeedna saddex sana ku dhaweyd waana dhismeen walow weli siya weli lacaggaladeen iyo caggalada ay ku jirta siyaasadaysan ama mid qabyaaladaysanba labadaba aan dhihi kara inay ku jiraan marka waxaan dhahayaa mudug iyo galguduud waxaan ugu baaqayaa waxaa tiin dad walaala waxaa tiin dad wada degan waxaa tiin hebela waxaa tiin soomaaliya jiritaanka maanta ay jirtaa oo calankeeda ay wataa dadkii keenay ay ka yimaadeen mudug iyo galguduud kuwa hadda hogaanka u hayo maaragtay ilaahay axudiya xasan sheekh maxamed uu madaxweynaha u yahay soomaaliyana meesuu kasoo jeedaay waa mudug iyo galguduud marka waxaan dhahayaa dad waxaad ahayda ku caanbaxay soomaalinimo iyo maxaan ku dhahaa jacayl iyo maxaan ku dhaha wadaninimo marka waxaan dhahayaa maanta sidii oo kale inaad colaad utaqaanaan nabadana waad utaqaanaan inaad maamulkii mudug iyo galguduud adinkoo gacmahaysa haysa adhisataan wixii alla wixii gabadayda kaga yimaado raba inay sharqalale iyo dhibaato maamulkaas usibiyaan adigoo midax oo aan qabiilka usalaysnayn oon siyaasad ku salaysnayn inaad dantiina iyo maslaxadiina garataan dadka wax iibari kara ee deegaankaas iyo ummadaa walaalayn karana aad doorataan oo raadsataan oo aad maaragtay aad qaadataan ee kelmadooda wanaagsan ay rajayaan waxaana leeyahay guriyo gobonnimo waayahay halka aad nagala socoteen waa madasha sixty waa qubanaha madasha sixty aada iyo aad ayaad u shar umahadsan tahay musharax amiir shacayb jaamac aadan oo isagu ah musharaxa madaxweynaha galguduud iyo mudug haddaba haddii ay ku dhaafto xaggee kala xidhiidri doontaa su-aasha la isweydiinayo weye waayo dad badan ayaa gadaal ka soo galay oo leh warinta dambe waa la qabsana talow xaggii hore xaggaa ka dhegaysan doonaa haddaba waa saadaal news boram news capital one radio radio khaatumo iyo howlgalgala iyo ceegaag news iyo kalshaale online dot com sorry kalshaale online dot com aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaanu u mahad celinaynaa maamulka madasha sigisti oo iyagu barnaamijkan isku soo dubariday xidhiiryuhu waa asanaa suudi waa aniga oo ah wariyaha yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته